waxaan saaka halkan iskuulkii yeedhay marka u horeysa anigoo ku hadlaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali xuseen iyo guud ahaanba bahweynta xisbiga ucid meel kastay joogaan inaan marka u horeysa tacsi u dirno dadkii shalay ku waxyeeloobay raxmaddii ilaahay ee caasimada somalilan hargeysa ka da'day khaasatan qoyskii wiilku kaga dhintay wiilka kalena lala'aa in ilaahayna samriya imaan ka siiyo wiilkaasi dhintay badal khayr qaba ilaahay siiyo wiilkaa lalaayahayna ilaahay soo dhoweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka daakhiliga oo shalay toole isla markiiba ka jawaabay oo shacbigooga la dareen noqdayna xisbi ahaan waanu ku waxawey bogaadinaynaa waxaad mooddaa in arrimihii gudaha in aad moodo xisbiyada qaarkoodna inay xoogga saareen kala qaybinta dadka bulshada lafteediina wax macno daran oo aanay fahmi karaynin dalkooga waxa waxyeelaya dalkaaga waxa waxyeelaya waxaa ka mid a inaad arrimaha gudaha ka jira kor u qaadqaado in aad buunbuuniso waxaasoo dhan dalka meel ma gaadhsiinayaan adduunyadu waxay eegaysaa sidaynu gudaheenna u dhaqmayno marka waxaa la odhanaya ma kuwanaynu taageernaa ma kuwanaynu dalkooga maalgashanaa ma kuwanaynu dalkooga ictiraafnaa waxaasoo dhan ninkii u haysta inuu xukuumadda iyo qof maanta joogo berri wakhtigiisuba dhammaanaya inaad xumaynaysow ma xumaynaysida dalkan somalilan ayaad xumaynaysaa waa sarraynta sharciga inuu dalkan sharcigiisu sarreeyo oo maxaa ka mid a sarraynta sharciga sharcigan cid kasta oo dalkan qawaaniintiisa ku gafta inuu qaanuunka dalku qabto cid ka sarraysaa ma jirto walaa madaxweyne walaa boqor walaa suldaan walaa ku xisbi jooga walaa waxawey ku baahiyac mushtara walaa sheekh cid qaanuunka dalka ka sarraysaay ma jirto marka ninkii dalka ku gafa qawaaniintiisa waa in qaanuunku qabtaa waxaan marka u sheegaynaa dadka ku hadaaqtamaya waxa weeye qof qaanuunka dalku qabtay eele maxaa loo xidhay dadeer waxa weye somalilan waxay heshiis ku tahay dowladnimo heshiis ku tahay dadkaygu ku heshiiyeen dowladnimadana waxaa ka mid a in qawaaniinta sharciga ee dalka u yaalla la fuliyo